halkan annakaa u yeedhnay warbaahinta maanta annakua golaha guddida xulidda baarlamaanka iyo ansixinta baarlamaanka iyo khilaafaadka xaninka khilaafaadka wakiilada puntland waxaanu ugu yeedhnay inaanu ka warbixinno hawshii soo socotay ilaa bisha saddexdeedii maanta oo soddonana aanu soo dhammaystirnay ciddii u mateli lahayd golaha wakiilada puntland marka halkan waxaanu idinka akrinaynaa go-aankii guddida anigoo ku hadlaya afka guddida waxaanu rabnaa inaanu idiin sheegno inaanu soo dhammaystirnay xuliddii baarlamaanka lix iyo lixdankii xubnood ee u mateli lahaa dhammaan gobollada puntland golaha wakiilada kuwaas oo soo dhammaystirmay ayaanu rabnaa inaanu saxaafadda iyo ciddii kale ay khusaysaba u sheegno marka waxaan idiin akriyayaa go-aankii guddida ku maxkamadda sare dowlad dowladda puntland ku isimada puntland ku socota madaxweynaha dowladda puntland og wakiilada cusub ee puntland og murashixiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ujeeddo ansixinta golaha wakiilada puntland guddida ansixinta xubnaha golaha wakiiladu markii ay aragtay go-aankii wakiilada puntland ee dib ugu noqoshada wax qaybsiga habeeleed markii ay aragtay qodobka koob iyo lixdanaad ee dastuurka puntland markii ay aragtay lifaaqa labaad ee dastuurka puntland markii ay arkeen xeerkii madaxweynehe lambarkiisu ahaa boqol iyo konton iyo sagaal ee december saddexdeedii kuna saabsanaa magacabista guddida markii aanu aragnay qoraaladii beeluhu kusoo xuleen xildhibaanadooda markii aanu aragnay kala saaridda dacwadaha hubinayna qoraalada asalka ah ugu dambayna ay saxeexeen isimada iyo cuqaasha ugu dambayn markii aanu dhegaysanay lana tashanay isimada iyo beelaha puntland waxaanu go-aan ku gaadhay inaanu soo saarno oo dhejinno lix iyo lixdankii xubnood ee noqon lahaa wakiilada puntland arrintaas waxaa laga yaabaa inay dad badan baa soo qortay araajida oo soo abalegareeyey xubinnimada golaha wakiilada cuqaal iyo isimo iyo bay ka soo saxeexdeen dhammaan khilaafaadkaas oo dhan dib baanu u eegnay waxaanu marjac ka dhigannay isimadii soo saxeexay annaka oo mid mid ugu tagnay guryahooda ciddii khilaaf ka jiray ciddii aan khilaaf ka jirin isimada wixii ay soo qoreen sideedaanu u gudbinay wixii khilaaf galay waxaanu dib ula xidhiidhnay isimada waxaanu dib ula xidhiidhnay cuqaasha waxaanu gaargaar u aragnay beelaha wax isku haysta kadib waxaanu kala saarnay nooca khilaafyada markii aanu aragnay nooca khilaafyada intaanaan gudagelin waxaanu samaynay hab loo raaco kaasoo aanu aakhirka usoo gudbin doono warbaahinta iyo golaha wakiiladaba oo aanu ku kala saarayno wixii khilaafaadee jiray iyadoo aan khilaafaadka loo eegin beel gaarah qof gaarah gobol gaarah oo laga yaabo labada gobol ee u kala shisheeye ee gobolka karkaar ama bari ama raasgamboni raasgardafoy ilaa cayn ilaa mudug inay isku khilaaf noqdaan khilaafkaana aanu si isku mid ah u xallinay annakoo eegayna cadaaladda annakoo eegayna isimada annakoo eegayna beelaha intaas oo dhan markaanu la tishanay waxaanu go-aan ku gaadhnay una soo bandhigaynaa dadweynaha puntland isimada dowladda murashixiinta warbaahinta iyo shacabkaba lix iyo lixdankii xubnood ee usoo gudbay inay inoo matelaan wakiilada kowda kuwaasoo sharciga kowda bisha koowaad laba kun iyo afar iyo tobanka ilaa koob iyo soddonka bisha laba iyo tobnaad laba kun iyo siddeed iyo tobanka sidaasaanu waxaanu ku dhejinaynaa haddeer gidaarka baarlamaanka xubnihii soo gudbay warbaahintana ugu qaybinaynaa xafiisyada ay khusaysana ugu gudbinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah waad mahadsantihiin idina
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah xogayaha baarlamaanka golaha wakiilada puntland ismaaciil maxamed warsame waxaa guddiga khilaaf saarista iyo ansixinta xildhibaanada cusub ay igu wareejiyeen nuqulkii rasmiga ahaa ee golaha wakiilada kaasoo aan siinayo warbaahinta puntland iyagoo u gudbina doona gudaha iyo dibadda iyo ciddii daneeyaaloodha liiska xildhibaanada golaha wakiilada puntland magaca xildhibaanka iyo gobolku ka soo jeedo lambarka koowaad siciid maxamed salaad bari karkaar iyo gardafo goboladaas way isku qoran yihiin magaca labaad injineer jaamac faarax aadan bari karkaar aan gardafo nambar saddex maxamed axmed ibraahim bari karkaar aan gardafo afar maxamed cismaan xasan bari karkaar aan gardafo shan ayaanle yuusuf ismaaciil bari karkaar aan gardafo cabdicasiis ciid maxamed gacanay bari karkaar aan gardafo yuusuf maxamed axmed gaacshe bari karkaar aan gardafo cabdirasaaq siciid aadan bari karkaar aan gardafo sagaal maxamed maxamuud ismaaciil bari karkaar aan gardafo toban cabdixamiid sheekh cabdisalaan ciise bari karkaar aan gardafo koob iyo toban maxamed nuur siciid bari karkaar aan gardafo labiyo toban ayaanle gallan guuleed bari karkaar aan gardafo saddex iyo toban siciid cali maxamed bari karkaar aan gardafo afar iyo toban mustafa bile maxamuud bari karkaar aan gardafo salaad xareed cali shan iyo toban salaad xareed cali bari karkaar aan gardafo lix iyo toban cabdiqaadir cabdisalaan sheekh maxamuud bari karkaar aan gardafo toddobiyo toban siciid sheere maxamed bari karkaar aan gardafo sideed iyo toban cabdiraxmaan siciid faarax bari karkaar aan gardafo sagaal iyo toban siciid maxamed cismaan bari karkaar aan gardafo labaatan xasan xaaji siciid maxamed bari karkaar aan gardafo koob iyo labaatan cabdirasaaq muuse maxamed bari karkaar aan gardafo liiskii bari baa dhammaaday labiyo labaatan Abdisalaam Xuseen Boosaan, gobolka nugaal gobolka nugaal baa ku xiga cabdisalaan xuseen bootaan nugaal saddex iyo labaatan liibaan cabdullaahi aw cabdi nugaal afar iyo labaatan siciid cabdi samakar nugaal shan iyo labaatan maxamuud faarax warsame waa nugaal lix iyo labaatan cabdidaahir siciid ciise nugaal toddobiyo labaatan maxamed faarax nuux waa nugaal sideed iyo labaatan waa burhaan aadan aw cabdi waa nugaal sagaal iyo labaatan cabdikariim xuseen buure waa nugaal soddon siciid xuseen nuur waa nugaal koob iyo soddon ismaan dalmar yuusuf sanaagan haylaan soddon iyo laba cabdixakiim maxamed axmed sanaagan haylaan saddex iyo soddon axmed cali xaashi sanaagan haylaan soddon iyo afar maxamed cali guuleed sanaagan haylaan shan iyo soddon abshir siciid saalax sanaagan haylaan soddon iyo lix cabdiraxmaan cali jibriil sanaag aan haylaan soddon iyo toddoba siciid xasan shire sanaagan haylaan siciid daahir qodax sanaagan haylaan cumar maxamuud irbad sanaag aan haylaan afartan ismaaciil cabdi aqiile sanaagan haylaan koob iyo afartan cabdi siciid kafar markaas sanaag baa ku dhamaatay labiyo afartan salebaan maxamed cilmi sool aan cayn cabdul cabdi faarax sool aan cayn farax aydiid casoowe sool aan cayn cabdirasaaq jaamac cabdi bile sool aan cayn saadiq abshir garaad maxamed sool aan cayn cali jaamac faarax sool aan cayn kayse cawil cali boobe sool aan cayn aadan xaaji xuseen ismaaciil sool aan cayn xariir gaas mutaale sool aan cayn maxamed cabdullaahi cilmi sool aan cayn xuseen yaasiin xaaji diiriye sool aan cayn axmed maxamed jibriil sool aan cayn faarax suub jaamac soolan cayn cali axmed cismaan soolan cayn cumar xaaji cabdi ibraahim akabe soolan cayn haddana waxaan ka leedahay liiskii mudug cabdirasaaq yaasiin cabdulle mudug cabdirashiid maxamed xirsi mudug raxma cabdixabiib jaamac mudug cabdiqaadir faarax bootaan mudug cabdixakiim macalin daahir mudug axmed jaamac cabdulle mudug nuuraddiin cabdirashiid cali mudug xasan xaange maxamed faarax mudug cali jaamac xasan mudug maxamed cabdi warsame mudug wabilaahi tawfiiq guddiga tiimarihiisa baa saaran halkaasi ku dhamaatay